waa hagaag markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho aanu ka waraysan doono wararkii ugu dambeeyey ee gulufka ay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maleeshiyada deegaanku kula jiraan xarakada al-shabaab gaar ahaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya wasiir marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o a waa mahadsantahay jacfar adiga iyo bahda v o eba waa salaamantihiin adigaa mudan wasiir marka hore bal si kooban warbixin kooban naga sii wararkii ugu dambeeyey ee gulufka amaba dagaalka ay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa deegaanku ku hayaan maleeshiyada al-shabaab waa mahadsantahay jacfar dagaalka runtii si wanaagsan oo ah sidii loo qorsheeyey ayuu u socdaa nimanka khawaarij lagula jiro wuxuu ka socdaa saddexdii aag ee markii horeba qorshaha dowladda uu ku salaysnaa dagaalka tooska xabadda iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka dagaalka xabadda oo ah dabcan kan ahmiyadda ugu horeysana mar kasta waxa uu xoog uga socdaa dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle iyo jubbaland kuwa ugu dambeeya oo ka dhacana waxay ahaayeen kuwii sida ba-an loogu laayay khawaarijta ee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo koonfurta gobolka mudug iyo sidoo kaleeto deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose intaba ka dhacay marka guulo isdaba jooga iyo horumaro isdaba jooga ayaa halkaa laga samaynayaa dhanka dhaqaalaha sidaas oo kaleeto jab weyn iyo dhaawac weyn ayaa khawaarijta loo geystay ilaahay baa ku mahadsan boqolaal kawmadoodii iyo meelihii lacagaha ay isku mari jireen ah ayaa la burburiyey iyo taleefanadii iyo qaababka ay isticmaali jireen waxaa la meel mariyey oo la gudbiyey shuruuc badan oo aada iyo aada muhiim ugu ahayd in la joojiyo meelaha ay ka faa'iideysan karaan waxaa la soo saaray awaamiir loogu talagalay in sidaas oo kaleeto lagu joojiyo ilaha maaragtay iyo meelaha laga yaabo weli khawaarijtu inay ka heli karaan marka iyadana guul weyn baa laga gaaray dhankaas dhanka fikirka waa og tahay oo shirkii weynaa ee culimada soomaaliyeed ee halkan kusoo dhammaaday oo ahaa dhacdadii dabcan ugu weyneed oo bayaaniyey oo kala caddeeyey waxa la wixii mugdi diineeda iyo wixii aragti diineeda ee arrinta ku saabsan iyo nimankaasin maqaamka saxda ay leeyihiin la dhigo marka runtii dagaalku sidii maalintii aan bilaabeynay aan u qorsheynay ayuu ku socdaa filashadeennu waa sidii ay ay ahayd bay tahay ilaahay idankiisna sidii aan u qorsheynay ayaan rajaynaynaa inuu u gabagaboobo insha allah waktiga aan maaragtay ku talagalna waaya dabcan mar kasta oo iska hor imaad uu dhaco waxaan maqalnaa islamarkaana aragnaa sawirada meydad fara badan oo al-shabaaba laguna sheego boqolaal mararka qaar meelaha qaar in boqol iyo konton looga dilay meelaha qaar laba boqol looga dilay dagaalkii hadda ugu dambeeyey oo iji ka dhacay oo kale markii dagaalkan uu soo bilowday ilaa iyo maanta ma la hayaa tirakoobka rasmiga ah tirada maleeshiyada al-shabaab ee dagaalkaasi ku geeriyootay ama lagu dilay jacfar dabcan tiro hadda rasmi ah oo kama dambaysa ma jirto laakiin tirooyinka aan xogahooda hayno waxay isugu jiraan saddex qaybood qayb khawaarijta ka mid a oo dhimatay oo dagaalka lagu dilay qayb dhaawacantay iyo qaybo ka baxsaday furimaha khawaarijta ama maaragtay isku dhiibay ciidamada oo go-aansaday inay fikirka ka haraan marka xagga dhimashada waxaan aaminsannahay laba kun inay ku dhowdhowdahay laakiin guud ahaan waxaan aaminsannahay dad afar kun ku dhow oo ka mid a maleeshiyaadka khawaarijtu in ay howlgab noqdeen oo maaragtay lix bilood toddoba bilood ka hor ahaada dagaalami karay oo u diyaarsanaa ama ha ka baxeen ama ha dhaawacmeen ama ha dhinteen dad afar kun ka badan inay maaragtay hadda gaarayaan baan qiyaasaynaa dhimashaduna inay laba kun ku dhow dhow yahay ayaan maaragtay iyadana qiyaasaynaa laakiin waana ka badan kartaa dabcan intaas waaya su-aasha ay dadku mar walba isweydiiyaan wasiir waxa ay tahay marka al-shabaab laga saaro magaalo ama tuulo ama fariisin ay horey u lahaayeen dabcan markiiba waxaan maqalnaa al-shabaab waa lagala wareegay dadkaasi ama maleeshiyadii ka baxay meeshaasi lama dabagalo oo laguma daba jira miya waana sababta keentay bay dadka qaar isleeyihiin in mar kale intay is urursadaan dib isku soo abaabulaan weeraro ay soo qaadaan mararka qaar dad madaxa ay ku dilaan dhibaatana ay ku geystaan marka al-shabaab laga qabsado marka meel ma la dabagalaa oo halka ay ku dambeeyeen ma lasii baacsadaa mise meeshii laga qabsado unbaa la fariistaa jacfar horta waxaan rabaa laba waxyaabood inaan sawir kooban ka bixiyo su-aashaada jawaabteeda dabcan noqon karta midda koowaad waxay tahay horta dagaalka nimanka khawaarijta lagula jiro saraakiil ciidan baa hogaamisa qorshay ku hogaamiyaan qorshahaas ayuu ku socdaa qorshahaas ciidanku ku howlgalaan qorshe iska maaragtay caadifadahoo hadba meeshii looga cararo inay inay maaragtay khawaarijtu ay ka cararto inay iska daba socdaan ilaa ay ka daba tagaan sidaas uma shaqeeyo wuxuu u shaqeeyaa ciidanku markay howlgelgelayaan waxay ku socdaan inay yaqaanaan meesha ay ka dhaqaaqayaan waxay ku socdaan inay yaqaanaan meesha ay ku joogsanayaan taas ayayna ku socdaan hadba sida ku talagalkooda iyo qorshahooda uu yahay marka taasi waxay jawaab u tahay filashada laga yaaba inay su-aashaadu ka imaanayso oo ah haddii khawaarijtu magaalo loo socday oo hadafku ahaa ay ka baxaan maa la daba socdo ilaa laga daba tago marka haddii su-aashu sidaas ayay dad badani laga yaaba inay maskaxdooda ku jirto ciidanku waxay ku socdaan qorshe meesha qorshahoodu ay markaa ku howlgalayaan ee ay u diyaarsan yihiin ee awaamiirteeda ay kala qaateen ay tahay markay tagaanna halkaasay ku sugnaadaan ilaa amarka labaad iyo qorshaha labaad ee halkaa ay uga tegayaan ay maaragtay ay la yimaadaan ciidan hadba waxa ay kala kulmaan goobta ay tagaan ee ay hagaan ma aha ciidanku oo sidaas maaragtay uma uma uma shaqayso waa midda koowaad midda labaad khawaarijtu markaan dagaalka bilaabaynay hadda xooggiisa dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibadanana taageeraya waan bilownay dhul badan bay haysteen mar kasta oo dhulkay haysteen uu ballaarnaa waa mar kasta oo khiyaar ay haysteen ay ku dhaqdhaqaaqi karaan mar kasta oo khiyaarku uu ka soo yaraado oo dhulku uu ka soo yaraadana waa mar kasta oo ay ku khasban yihiin inay ama isdhiibaan ama dagaalamaan marka dabcan daba socodka wuxuu u dhacaa si qorshaysan oo ah dee ciidankii halkan ka dhaqaaqay muqdisho oo aan caawa kaala hadlayo waxay joogaan meesha la yidhaha xarar dheere ayay joogaan qaybna waxay joogtaa gurcaal bay joogtaa iyo iyo dhuusamareeb iyo bacaadweyne ka dagaalamaysaa dhulka intaa leeg si qorshaysan baa maaragta muxuu ahaa lagu socday marka meelaha qaarkood dagaalada marka ay ka dhacayaan hadda aad adag oo culculus oo aad arkaysid waa meelo fariisimo u ahaa iyaga laftirkooda meel kasta kuma dagaalamayaane meelaha istaraatiijiga u ah ayay ku dagaalamaan goob kasta oo laysku fara saarana ugu dambeyn waana lagu laayaa waana laga waana laga faramaroojiyaa sida haddaba kuwa aada xustay ugu dambeeya dhacay ahaayeen kanaaladii wadahadalku ma furan yahay oo weli haddii ay jiraan madax ka tirsan al-shabaab in ay dowladda isku soo dhiibaan oo ay ka soo haraan kadibna wixii go-aana laga gaaro mise waxaa laleeyahay albaabkii wadahadalka iyo toobadu waa wuu xiran yahay haddiiba heerkan laysla soo gaaray ilaa hadda sida madaxweynaha jamhuuriyaddu uu marar badan ku celiyey wasaaraha iyo xukuumaddu ay sheegeen dowladda soomaaliyeed waxay diyaar u tahay in ay soo dhoweyso dadka marin habaabiyey ee khawaarijta ahaa marka ay fikirkaas ka soo noqdaan marka cidda fikirkaas ka harta ee khawaarijta ah ee aan dembiyo iyo xaalado gaar ah loo haysan ama aan loo daba socon maaragtay waa waa waa soo dhoweyneysaa dowladda albaabkuna waa furan yahay waana socotaa hadda maalmihii lasoo dhaafo howlgalada xooggani ay socdeen muxuu aha dowladdu sidiisiibuu u taagan yahay waxaanan leenahay kasoo noqda oo kasoo hara waxaanan diyaar u nahay in lasoo dhoweeyo oo la dhaqan celiyo marka la hubiyo inay fikirkii ka hareenna ay bulshadooda ku noqdaan dhulkan waqooyiga ka xiga ee magaalada muqdisho ee gobolada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug meelo yaryar bay kusii harsan yihiin ilaa goorma ayay dowladdu rajaynaysaa in dhulkaasi uu noqdo mid isu socodkii gaadiidka iyo dadku uu si caadi ah kusoo laabto runtii horta dhulka meelo badan oo ka mida jacfar walaalkay meelo badan horta dhulka ka mida nolosha caadi bay kusoo noqotay waana xasiloon yihiin waana nabdoon yihiin meelana sida aad sheegtay haddii aan kala qaado gobolka galmudug meel ay ku go-doonsan yihiin baa la dhihi karaa dhul dhowr boqol oo kilomitr ka yar oo isku wareega oo lagu soo aruuriyey ayaa jira oo dhinac kasta laga soo reexay oo aad og tahay haddana dagaallo culus ay maaragtay ka socdaan waana niman go-doonsan oo meeshaas inay ama la laayo ama isdhiibaan dariiqaan ahayn oo kaleeto hadda u furan uuna jirin waxaan rajaynaynaa waktiga ugu dhaqsiyaha badan oo ugu kooban insha allahu tacaala inuu maaragta kusoo dhammaado wakti ka yar waktigii markii hore ay saraakiishu qorsheeyeen ama ay rajaynayeen inuu kusoo dhammaado ayaan rajaynaynaa sabab la xiriirta guulaha oo intii la filayey ka badan runtii dhiiranaanta ciidanka iyo dhiiranaanta dadweynaha soomaaliyeed iyo isku duubnida heerkeedu aada u sarreeya awgeed iyo dabcan allah subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo doonistiisa hirshabeelle gel waxaan leeyahay hir shabeellaha dhexe iyo hiiraan gobolka shabeellaha dhexe waa laga sifeeyo waa laga waa laga saaray maantay dagaaladii dhacay iyo shalay ee waaweynaa ee xadka deegaanada ku yaala labada gobol ka dhacayna waxay ahaayeen niman khawaarijta ka tirsan oo boqolaal ah oo webiga kasoo gudbay oo ay soo abaabuleen khawaarijtu ayna maaragtay isku dayayeen inay maaragtay ay muxuu ahaa weeraro ku qaadaan magaalooyinkaas runtii waxa cajiibka ah oo dhacay waxay ahayd in markii ay kasoo gudbeen webigaba markiiba la hareereeyey oo dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka oo xogtooda hayay iyo saaxiibada caalamiga ah oo taageerayay la hareereeyey oo loo diiday inay dibna u socdaan horena ay aadaan kadibna dagaaladii halkaa ka dhacay oo cuslaa yacni ay keenaan in dad ka badan saddex boqol oo maleeshiyaadka halkaa soo galay iyo macal horjoogayaashoodii dhammaantood halkaa lagu maaragtay muxuu ahaa lagu laayo marka gobolka hiiraan qaybo yacni galbeedka dhanka galbeed ah ayay weli ka joogaan ayadana insha allahu tacaala taladeeda lagu jiraa waana waana la dhammayn doonaa inta kaleeto dhulka degmooyinka kaleeto hiiraan iyo shabeellaha dhexe si boqol kiiba boqola oo dhammaystiran ayaa dadku noloshooda caadiga ahayd ugu soo noqoto ay horumarkoodii iyo amnigoodii iyo shaqadoodii ugu jeesteen aad baad umahadsan tahay
waa mahadsantaha bu
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ayuu khadka telefoonka igu warramayey barnaamijkeenna toddobaadkan ayuuna marti ku ahaa intaa aynu mar kale barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno waxaannu dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo
waa hagaag mar aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka